bismi illaahi raxmaani iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda hirshabeelle oo magaalada jowhar ku qabatay kulan wada tashi ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo qaabilay madaxa howlgalka midowda afrika iyo wafdi la socday guddoomiyaha golaha shacabka iyo wafdiga uu hogaaminayo oo gaaray degmada xudur ee gobolka bakool al-shabaab oo weeraray saldhig ay degan yihiin ciidamada jubbaland warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan maraykanka iyo iiraan oo isdhaafsaday hanjabaado
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimay radio jawhar idin ay kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan wasaaradda maaliyadda hirshabeelle ayaa magaalada jawhar ku qabatay kulan wada tashi ah abuukar cadaani ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ku qabatay kulan wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen daneeyayaasha mashruuca sirbi kaasoo ujeedkiisunu ahaa in la xoojiyo fahamka iyo muuqaalka mashruuca mudane maxamed axmed kaabax maareeyaha mashruuca sirbi ee hirshabeelle ayaa furitaanka kulankani kaga hadlay muhiimadda mashruucu u leeyahay dhisidda hay-adaha dowladda kobcinta dakhliga gudaha iyo fursadaha shaqo ee uu abuuro
wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada ee shaqaalaha ururada haweenka dhallinyarada culamaauddiinka ganacsatada dhaqanka intaba waan salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu intaas kadib waxaan rabaa inaan si kooban aan uga hadlo ujeedooyinka shirkan wuxuu ku saabsan yahay waxa ugu horeeya waxaa waaye in instituushanada ay qusay mashruucan uu la shaqeeyo iyo dadyooga u adeego ama mashruucu saameynta uu ku leeyahay si koobanaan maanta halkaas kugu wareysano ujeedka shirka waa intaas isagoo faahfaahsanna qaybqaybta dambaan ka geli doona haddii alla idmo wixii iga aadan iyo waxaan ka dhihi doona qaybtaasaan ka dhihi doonaa laakiin ujeedka shirku waa intaas soo dhawaada mahadsantihiin mudane muxudiin cali maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabeelle ayaa isna xusay sida mashruucu uu gacan uga geysanayo tayeenta shaqaalaha rayidka iyo kor u qaadista adeegyada bulshada adeegyaha barnaamijka staaf ee hirshabeelle agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda hirshabeelle guumiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dhammaantiin qof waliba fadhiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu keliya annaga waxaa la siiyey daafurka barnaamijkani oo lagu soo bandhigi doono afar boolosi oo hadista joojiyey waxaana ka faahi doona dalayaasha mashruuca iyo hareeriyuhuba policyga waxaa ka mida mission policy iyo training policy biya duniga waa wixii ay ku shaqeyn lahaayeen shaqaalaha weyn shaqaalweynaha soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha hirshabeelle ee dowladdu u shaqeeyay iyo sidoo kale kuwa bayadka ah iyo sidoo kale hal istraatiijiyad oo dhawaanna aan jecelnahay in dhawaan aan soo bandhigno women environment laga lasoo bandhigi doona kuleeyahay kulamo noocaas oo kale ayaa qaba doonto wasaaradda maaliyadda gudi shaqaalaha iyo wasaaraddeena shaqadii arrimaha bulshada marka kumasii dheelaha iga faahfaahin doono aada u mahadsantihi salaam calaykum guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka mudane maxamed macalin cumar ayaa hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in mashruuca si hufan loo fahmo loona hirgeliyo iyadoo la tixgelinayo danaha shaqaalaha rayidka iyo kuwa bulshada guud ahaan qaybta maxaa lahaa maareynta karaanka biniaadamka oo shaqaalaha waa nuurku maanta inay isuleeyihiin laakiinyaasha iyo maxaa lahaa iyo dayaasha iyo gabaana arka waxaan waxaan ka koobanahay dhinacya badan inaan maanta sameeyo maxaa lahaa tolmada geesinka aad u jiro maanta waa noo muhiim waa badan sadarkina marka maxaa lahaa waxaan aan u baaqsan marka kaxantay waxaa weeye inaan aan kuro barnaamijka programka oo muhiim u ah bidda oo faahfaahin waxay waxaa ka mid doona mashruuca
gabagawadii mudane cabdulaahi saalax muudey agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda hirshabeelle ayaa si rasmi ah u furay kulankan isagoo sheegay in mashruuca seerbi uu yahay mid lafdabar u noqon kara hanaanka maamul wanaagga iyo horumarinta dhaqaalaha hirshabeelle waxa uu sidoo kale ku booriyey dhammaan daneeyayaasha inay garab istaagaan mashruucan si uu miradal u noqdo
oo ka dhexeeya saddex wajaardood iyo guddii shaqaaleysta dowladda hirshabeelle mashruucana wuxuu kooban yahay sidoo gudoomiyaalka wasaaradda shaqo saddex qaybood qayb ku saabsan horumarinta dakhliga gudaha dowladda hirshabeelle sidii looga shaqeeya loo horumarin lahaa iyo qayb ku saabsan horumarinta karaanka aadanaha ama dhammaan shaqaalaha dowladda hirshabeelle iyo qayb ku saabsan nidaamka horumarinta nidaamka maaliyadda ee dadweynaha maanta markaas ku nimid hadda ayaan bulshadii kusoo bandhigno shuruucaas iyo waxyaaba uu qabtay iyo guurigii laga gaaray iyo inta inta noo qorshaysano shan iyo labaatan waxaana qorshaysana inaan qabano nimadintaasaan isugu nimaday bulshadana loo gaartay shuruucan dowladda hirshabelle wuxuu maxalle kasoo korinayay waxyaaba maxalla ii sheeg oo kacabtiraayo nimadintaas waaye mashruuca waxaa faahfaahay doonanaya mashruuca iyo taliyaasha mashruuca uu leeyahay halkan waxaa jooga taliyaha arrimaha qaybta maxallaha iyo sheekaraanka ayna hibo iyo dhanasuud iyo wasaaradda shaqada iyo kusharaad ka socda imaanaya mashruuca ayaa faahfaahin ka bixi doono mashruuca iyo qeybo ka kooban yahay waxyaaba soo qabsoomay faahfaahin ka bixi doono muhiimadeedu waxaa waa keliya inaan bulshada usoo bandhigno horumarka la gaaray mashruuca iyo meeshuu maraayo iyo wixii ka dhiman marka waxaan rajeynaa mar labaad marka fadilaya kusoo dhawaada mashruucaas guryuu gaaray waana maasikiin shirka loo fadhiyaa alaikum warahmatullahi xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa qaabilay madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya cabduqaadir maxamed iimaan abaabu ayaa warkaas inoo faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya mudane xamse cabdibarre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa howlgalka midooda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee awsom danjire el hadshe ibraahim diyen iyo ku-xigeenkiisa mudane mukhtaar cusmaan keen ra-iisul wasaare xamse ayaa soo dhoweyn kadib danjiraha la wadaagay howlgallada socda ee lagu cirabtirayo al-shabaab isaga oo xusay guulaha muhiimka ah ee laga gaaray dagaalanka al-shabaab waxaana uu ka mahad celiyey doorka ciidamada midooda afrika ee qaybta ka ah howlgallada awsom danjiraha cusub ee dhowaan lasoo magacaabay mudane xaaji ibraahim oo ka mahad celiyey soo dhoweynta iyo qaabilaada rwasaara qaabilaada ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey dowladii shacabka soomaaliyeed sida ay uga go-an tahay dadaalada amniyada dib u dhiska dalka isaga oo xaqiijiyey in midooda afrika ay ka go-an tahay inay si buuxda u taageeraan qorshaha kala guurka ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo wafdigii uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ibraahim gudle ayaa warkaas inoo faahfaahinaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo wafdi isugu jira wasiire iyo xildhibaano uu hogaaminayo ayaa goordhow soo gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaana guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe garoonka diyaaradaha ee magaalada tan xudur ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagreen iyo wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka gobolka bakool saraakiisha ciidanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kadib shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada tan xudur ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagreen waxa uu guddoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa uu kusoo dhoweeyey magaalada tan xudur
guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada dowladda federaalk iyo xildhibaanada iyo wafdiga ballaaran ee guddoomiyaha baarlamaanka la socday oo maanta nagu soo booqday caasimadda gobolka bakool degmada xudur guddoomiyaha dhawaaw deegaanka ha ka dhawaaw koonfur galbeed ha ka dhawaaw gobolka bakool ha ka dhawaaw eeda lakiin sugaay runtii unu lamaadu geeha ku horeyni meel ee dadka mas-uuliyiinta iyo dowladnimada eelinka jeeliyaa dowladnimadan eelinku fadow ha ka dhawaaw adiiba dareemase deegaankaabuu ahaa waana aragday geekabaa aragday sida la hakiin dhawaay marka eedii eedanka faraxsanna kooyowka sharafanin eeta waldhiblama jaraan wadanka nabadow walnamcaysiyo barwaaqilaka jara alxamdulilaah hanin dhawaaw sharafani ate koyowkaas gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa mas-uuliyiinta gobolkan bakool iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada xudur waxuu uga mahad celiyey soo dhoweynta isaga iyo wafdigiisa ay uu sameeyeen
madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicaziis wasiirada dowladda federaalka xildhibaanada heer federaal gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan maamulka gobolka gudoomiyaha degmada maamulkiisa dhammaan er degmo saraakiisha bulshaweynta dhammaan reer xudur asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu marka hore waa runtii maybasin ku mahadnagay sida sharafta badan lahaniin dhawaay madaxweynaha iyo shacabweynaha iyo maamul iyo ciliniinshahir iyo maaragtay saraakiil iyo ciidamo siinka mahadnagaan hadhowe ka eedan balaaran oo runtii sad gayre lalan haninka dhawaay eedaan ka mahadsantiin waana siin ku falaani xaqiiqadii shucuurta niin mawjadaan eedeedaan ka faraxsanna ilaahay nabadda iyo barwaaqada niin ziyaadii
al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay degan yihiin ciidamada jubbaland ali aadan axmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanka birta dheer ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar xoogan ay ku qaadeen fariisimo ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaankaasi sida ay sheegayaan wararka deegaankaas laga helayo weerarka ayaa waxa uu sababay khasaare kala duwan inkastoo uusan jirin weli faahfaahin rasmi ah oo kasoo baxday khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay saraakiil ka tirsan ciidanka jubbaland ayaana laga soo xigtay in weerarkan kadib uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray al-shabaabkii weerarka soo qaaday iyo ciidamada jubbaland oo ku sugnaa fariisimaha la weeraray waxay sheegeen inay jab xoogan gaarsiiyeen maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kalena ay furteen qaar ka mid a hubkii ay wateen xaaladda ayaa hadda ah mid degan sida wararku ay sheegayaan waxaana ciidamada jubbaland ay sheegeen inay wadaan howlgallo xoogan oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo ka socda deegaanka ama deegaanada hoos yimaada jubbada hoose gaar ahaan deegaanka biirta dheer oo dagaalka ka dhacay inta badan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku ekeeya salgyada ciidamada dowladda iyo kuwa eyusom ay ku leeyihiin gobolada dalka halkaa warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa ridiyo jawhar ee haddana warka dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan cabbaas caraaji ayaa u jawaabay donald trump ayaa yidhi haddii la soo celiyey galdarrada waxaan shaki la-aan jawaab mar aysan dambe suurtagal ahayn in la qariyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan ayaa kusoo qoray shabakadda bulshada ee x duqeymihii sharciga darrada ahaa ee dhowaan lagu qaaday xarumaheena nucleerka ee iiraan waxaan caddaynaynaa in uunan jirin xal militari laakiin xal wadaxaajood ah ayaa laga yaabaa inuu shaqeeyo ayuu kusoo qoray bartiisa x wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan cabbaas caraaji traan oo ku sugnaa scotland ayaa hanjabaado u jeediyey dowladda iiraan isagoona kaga digay inay mar dambe aysan dib ugu laaban arrimaha nucleerka warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa cidoo warkeena sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan facebooka ku leenaanay ama w w dot radio jawhar dot net daasi nabadgelyo